waxaa hergebagaba ah soo gaaray dhismaha xarunta daryeelka aqoonta magaalada cabuud waaqee gobolka galguduud maamul goboleedka galmudugga dhismaha xaruntan ayaa waxaa iska kaashaday qurba joog ka soo jeeda gobolka galguduud iyo qaar ka mid a ganacsada magaalada cabuud waaq ee maamulka galmudug si loo helo xarun wax lagu baro caruurta aqoonta ah qaar ka mid a xubnaha guddiga gacanta ku haya dhismaha xarunta daryeelka aqoonta ayaa ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha xarunta xaruntan waxay qabanqaabadeedu soo bilaabatay wakhti hore ki ay soo bilaabatay marxalado kala duwan bay soo martay wakhtiyo badan oo gaab aha soo dhex galay ilaahayba mahad iskale hadda waxaan soo gaarnay inay u diyaarsan tahay mar dhow sana dugsiyeedka soo socda insha allah oo in aan ka qayb qaadan doonto ka mid noqon doonto xarumaha waxbarashada haddii ilaahay qadaro ilaahayna gaarsiiyo xaruntan waxaa aasaaskeeda leh ama shaqadeeda waday jaaliyad ka soo jeeda magaalada cabudwaaq oo dabadda joogta inaan dhisno oo dad maaragtay muxsaniinuhu ay hawshaan ka qayb qaataan lix galaas oo waxbarasho ah iyo saddex qol oo hoolal ah iyo musqulahoodii inaan dhisno ayaa ilaahay noo suurtageliyey wixii dhimanna haddee insha allaahu ama dadkii dhisayna weli hawshii waa taagan yihiin mar haddii wasaaraddii noo timidna hadda waxaan u malaynahayaa ayaguna doorkooda insha allahu qaadan doonaan bashiir cilmi xuseen agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay doorkooda qaadan doonaan
waad ka mahad celinaynaa runtii wakhtigan aad soo bixiseen iyo sida ma arkino isxilqaanka ah oo meeshan aad ku soo gaarsiiseen alla subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu ka abaalmariyo intii muxsiniin ah oo meeshaan ku deeqday sidii heerkan lagu soo gaari lahaa xarunta daryeelka aqoonta ee cabudwaaq oo runtii meel fiican soo gaaray annaga ka wasaarad ahaanna insha allah hadduu ilaahay qadaro doorkeennii inaan ka qaadanno ayaa naga go'an halkan u nimaannay wixii tansiilaadahoo ka dhiman hadday tahay macallimiin iyo hadday tahay fasilitation kaleba inaan aan doorkeena ka qaadanno hadduu ilaahay qadaro qorshahay nagu jirta si kastaba xarunta daryeelka aqoonta magaalada cabudwaaq ayaa ka kooban lix fasal iyo saddex xol kuwaasi oo loogu talagalay in wax lagu baro caruurta aqoonta ah ee ku nool magaaladaasi